meel dagaalay ahayd oo dagaala ka soco jiray dagaaladii oo ka soco jira oo israariya ahaayo qolaba mar meesha weeraraysaa ka socda abo meesha waa meel oo furan ah dagaal qabiili ah ka socda xaduudna way tahay in qaab dawliya loo maareeyo arrintaasna waa lagu guul daraystay iyada oo aan ognahay inta dagaalkaasi socdo oo dagaalku muddo hal sana iyo bara uu meesha ka socdo marka waxaa loo meeshaasi waa meel ay qabiilooyin ku hardamayaan oo weer adagoo oo oo oo oo oo qabiil ka jiro qolaba mar ay timaado qolaba mar ay ka baxdo marka annaga saameyn gaar ahaaneyd oo aan wax kaga qaban karno amar guud oo dawladda kasoo baxayna ma hayno oo aan wax looga qabanayo si gaar ahaaneedna hadda noomaba quseeba maasanta waa gartay ma waxaad leedahay marka dawladda qorshihii halkaa ay ka lahayd oo ay ku fashilantay taasi wax oo muran ah ma leh gobolka hiiraan waxaa jooga ciidamo aada u awood badan oo amisomaa jooga oo in la yidhaahdo group four ama six four la yidhahdaa jooga ethoopia iyo jabuuti ba ka socda oo si arrintaas iyada ah maareyn kara ciidan xoogga dalka soomaaliyeed oo aada u dhisan oo gobolka joogaa jiro waa la maareyn karaa muxuu ahaa dagaalka halkaas ka jira haddii qaab dawliya oo saxa loo maareeyo sababta looga maagay oo ay intaasoo qof ugu dhimanayaan muddo hal sana iyo bar ah meel magaalada beledweyne soddon kilomitr u jirta oo aa siyaasad muxuu ahaa cad oo oo oo oo oo qarannimo a looga qaadanayaa maalin waa la isweydiin doonaa haddii ilaahay waa gartay ogaantiina marka khasaaraha dagaalkii maanta maxaad ku maqasheen meesha khasaaro oo waa meel muxuu ahaa defo waa meel yaroo tuula hadda kahor intaad ogeeda dagaal ka dhacayo oo saxaafaddaa jira oo ka warqabtiin hadda dagaalaa saaka aroortii ka bilowday qoladii joogtay maya qoladii kaleetoo ka maqneed ayaan hadda ku sugan tuulada defow oo qabsatay sidaas inay khasaare imaan karaan nas iyo maal waa jirtaa laakiin aniga meesha goobtana ma ma joogo oo ma tigin oo meel dagaal qabiil ka socdo warbixin dhamaystiran oo oo muxuu ahaa inta ay khasaaruhu yihiinna weli lama kala saarin